bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala aljumuca halka waxaan ka gelaynaa salaada jimca iyo shuruudaha ay leedahay shuruud ljumucati salaada jimcaha shuruuddeedu sitatun lix weeyaan an takuuna inay noqoto kulluhaa dhammaanteedba fii waqti aduhri waqtiga duhurka inay dhex dhacdo dhammaanteed oo la tukado wa an tuqaama in lagu oogo fii khitati lbalad magaalada guryaheeda waa in lagu oogo meel magaalo ah oo dhisan wa an tusallaa waa in la tukado jamaaca jamcna waa in lagu tukado wa an yakuunuu waa inay noqdaan arbaciina afartan waa inay noqdaan dadka tukanaya axraaran xaalay yihiin afartankaasi ama axraaran ah afartankaas waa xor dukuuran lab ah baaliqiina qaan gaadhay mustawtiniina degan oo aan socoto ahayn wa an laa tasbiqahaa waa inaynay ka horreynin walaa tuqaarinahaa waa inaynay garab gelin jumucatun jimca fii tilka albaled magaaladaasi jimco kalena waa inaynay mar wada la wadagelin oan la xidhiidhin wa an yataqadamahaa khudbataani laba khudbadoodna waa inay ka horeeyaan salaada jimcaha shuruudda ay leedahay ee ay ku asaxayso ayuu halkan loogu sheegayaa waxaa ugu horeeya an takuuna kulluhaa fii waqti duhur dhammaanteed waqtiga duhurka inay dhacdo oo salaada duhur waqtigeedii waa inay dhacdo salaada duhur waqtigeeduna goormuha waa marka samada bartankeeda ay qoraxdu ka ilato ay ka zuusho ee xagga dhicitaanka ay u zuusho markaas bay salaada duhur bilaabataa salaada jimca waxaa la tukadaa salaada duhur waqtigeedii baa la tukadaa kama horeyso kamana dambeyso marka waa inay salaada jimcaha salaada jimcuhu waa inay salaadii duhur waqtigeedii la tukado oo ay dhex dhacdo waxaan u daliilay xadiidka bukhaari anas ibnu malik radi allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi waali wasalam kaana yusali ljumuca jimcaha ayaa uu tukan jiray xiina tamiilu shams markii qoraxdu ay iilato ay zaalat shams qoraxdu samada bartankeeda ay ka zuusho ayaa uu rasuulku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam marka sida ahlucilmigu ay tilmaameen rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada jimcaha waa daa'imay inuu xilligaa tukado xilligaa inuu tukado waa daa'imay marka salaada duhur haddaa laga horreysiiyo oo waqtigii duhurka ka hor ay dhacdo ma asaxayso culimmada qaar ka mid waa sheegeen in salaada duhur laga horreysiin karo waxaan jimcuhu laba waqti buu leeyahayo waqtina waa qabla azawaal waqtina waa bacda azawaal labadaa waqti ayaa ay u sheegeen kaas marka waa shardiga koowaad waa in salaada duhur waqtigeeda ay dhacday wey shardiga labaad waxa wey waa an tuqaama waa in la oogo salaadii jumcaha fii khitati lbalad khita bikasri lkha khada oo la hoos dhabay maxalu labniyati wamaa baynaha waxaa meelaha dhismaha weeyaan meelaha dhismaha ah weey markaa magaalada dhismayaasheeda yani oo magaalo dhisan ayaa lagu oogaya marka micnaheedu waxa weeyaan laa tuqaamu اljumuca walaa tasixu ila fi اlamsaari wاlqura alatii yajtamicu اlbinaau fiiha waxaa lagu oogayaa uun salaadii jimcaha magaalooyinka magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka roonroon ee dadku degan yihiin ee guryahooda uu rursan yahay ee dadku markaa xaafadaha ay wada degan yihiin dee magaaladii oo kale sidan magaalooyinoo kale iyo magaalooyinka guryaha markaasi leh ee guryuhuna ay urursan yihiin ay isku dhodhow yihiin kuwaas ayaa markaa waxa weyaan meeshaasa lagu oogaya marka waxaa ku baxaya meel dadku degan yihiin oo ay aada u kala durugsan yihiin halkan reerbaa degan meel kaloo fogna reerbaa degan meel kaloo xagga ka xigta reerbaa degan marka saasoo kale durugsa ku baxaysa waxaa kale ku baxaya dadkii reer guuraagaha ee socotada ahaa ee xoolodhaqatada ahaa ee kolba maaragtay daba socda iyagu daaqii daba socday biyihii iyaguna way ku baxayaanoo jimcihii markaasi oogi maayaan yacni jimcihii kuma waajibo shardiga saddexaad waa an tusallaa jamaaca jamacna waa in lagu tukadaa salaada jimcuhu jamac la-aan ma asaxdo ahlucilmigu waa isku raaceen rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin fii jamaacatin qof kasta oo muslima jimcuhu waa ku waajib jamacna markaas wuu ku waajibayaayo jamac inay ku tukadaan weeyaan marka salaada jimcuhu waxaa u shardiya jamac in lagu tukado haddii jamac lagu tukan waayo salaadii asixi maysa jimcihii qofkii hadduu noqoto keligii inuu tukado duhuro afar ragcadooduu tukan doona ee tukan maayo maxay salaaddii jimcaha tukan maayo jamacaasi inteebuu ku guntamaya jamaca waxaynu naqaanaa waxa uu ku guntamaa saddex qof qaarkoodna laba yidhaahdeen jamac waxa ugu yar saddex labana waa la sheegay oo culamada waa isku khilaafan aqal jamc waa la isku khilaafan marka horeba marka waxa waxaan waxaad tidhaahdaa jamc waxa ugu yar saddex baa ugu yar salaadiina waxaa la yidhi jamac ha lagu tukado haddaba saddex ma ku guntamaysa mise kuma guntamayso waa kan hor shardi wuxuu inooga dhigay sheekheennu iyo madhabka imaamu shaafici raximahullah waxa weeyaan afartan qof waa inayna ka yaraanin wa an yakuunuu waa inay noqdaan arbaciina afartan axraaran xor ah dukuuran lab ah baaliqiina qaangaadhay mustawiniina degan oo aan ahayn musaafiriin iyo socota aan ahayn jamcu waa horta waa inu afartan noqdaa afartan qof wax ka yar jamcii ku asixi maayo kow afartankaasi waa inay axraar ahaadaan xor addooma weynna ku jirin hadduu hal addoon ku jiro asixi maayo waa inay dhammaantood ahaadeen dukuuran lab waa in ahaadaan dumarka kuma jiraan iyaguna baaliqiina qaar qaangaadha waa in ahaadaan qaar aan qaangaadhno carruur haddii ku jiraana asixi mayso mustawiniina waxaa ku baxay dadkii musaafiriinta ahaa dad degan wadankoodii oo muqiimiin ah oo jooga wayn yihiin oo socoto aan ahayn haddii dad socotay ku jiraan iyadana asixi mayso marka waxaa la idhahdaa kuwaasi dadka jimcuhu uu ku guntamayo jimcuhu cidda uu ku guntamayaa la idhahdaa cidda uu ku guntamayaa cadadka marka la eego waa afartan wayn ka warrami doona horta afartanka ma saxa mise maha sax waynu sheegi doona cadadku ku guntamayaa waa afartan afartankaasi waa inay xor ahaadaan afartankaasi waa inay rag ahaadaan afartankaasi waa inay ahaadaan dad aan socoto ahayn oo markaa musaafiriin aan ahayn afartaa shardi marka la helo dad qaangaadhana waa inay ahaadaan qaangaadhkana ku dar marka waa imisa tiradii oo afartana iyna xor yihiin iyna lab yihiin iyna qaangaadhan iyo mustawiniina yihiin waa shan shardi wey intaa cid dadka laga helo waxaa la idhaahdaa jimcaha ayaa ciddu ku guntamaysa weeyaan haddaa lagu dadku jimcuhu ku guntamo sheeg haddaa lagu idhaahdo jimcuhu ku guntamaya intaas ama uu ka asaxay kaas waa mid horta addoommadii waajib kuma aha addoommaha jimcuhu waajib kuma aha dumarkiina waajib kuma aha caruurtiina waajib kuma aha oo dumarka hore ayagu mukalafiinba may ahayn qofka xanuunsanaya iman kari waayey ee soo socon kari waayey ama hadduu yimid aan fadhiyi karaynin ee dhib badan ay ka soo gaadhaysaasna kumay waajibi waxaana u daliila xadiidkii haddeerteenu akhriyeyni rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam jimcuhu waa waajib qof kastoo muslima fii jamaaca inuu ku tukadana waa ku waajib ilaa arbaca afar mooyaane cabdun mamluuk addoon la hantiyey waajib kuma aha aw imra'atun ama ruux dumara waajib kuma aha aw sabiyun ama ilma yaroo carruurna waajib kuma aha aw mariidun mid xanuunsanayana waajib kuma aha marka addoomihii jimcii kuma waajibin dumarkiina kuma waajibin marka haddii iyagu guryahooda iska joogaan duhur bay tukan doonaan jamcii hadday soo xaadiraan oo yimaadaan masaajidka jimcaha lagu tukanayana dee dadkii jimcaha waa la tukanayaana waa ka asaxaya laakiin iyaga waajib kumaaha raggii qaangaadhay ee joogay ee aan socotada aan ahayn musaafiriinta aan ahayn iyaga waxa waajib ku jimcii inay yimaadaan inuu guriguisu ku tukado isagoo ka mamnuuc wey waay haddaba waxaynu imananaa xagga tirada mar haddii xorkii daliil ku yimid iyo labnimadii iyo qaangaadhkii xagga tirada aad bay culimmadu iskugu khilaafeen tirada uu ku gumtamayo jimcuhu afartan waa la yidhi sida imaamu shaafici raximah llah laba qowl buu ku leeyahay oo qowlkiisa jadiidka ah contonna waa la yidhi oo qolihii qaar kamid waxay idhahdeen conton qof buu ku guntamaya laba-iyo tobanna waa la yidhi laba-iyo toban qof buu ku guntamaya na waa la yidhi marka aqwaasha ku jirta way fara badanta oo in fara badan ba ahlucilmigu markaa is- isku khilaafeen marka halkan imaamu shaafici raximah ullah madhabkiisa mashhuurka ee caanka ihi waxa weeyaan afartan baa ugu yar afartan wax ka yar kuma asaxayo imaamkoodana uu ku jiro imaamkuna waa ka mid afartankaasi oo dheeraad isaga la sharday maayo waxaa jira haddaba qowl kale oo sheekha laga soo wariyey laakiin culimmadiisu markaasi culimmada madhabku ay inkireen qowlkaas waxaa odhanaya waa qowl qadiimaho ana aljumucata tancaqidu bihalaaثati maca alimaam jimcuhu wuxuu ku guntamayaa saddex iyo imaamkii saddex qof iyo imaamkoodii ayaa uu ku guntamaya qowlkaasi waa qowlka ugu saxiixsan ugu raajixsan maadaama oo laisku khilaafay tiradii tirada uu ku guntamayaana wax daliil unu ku imanin oo rasuulka ka sugan calayhi salaatu wasalaam ayna jirin jamaca jimcuhu wuxuu ku guntamayaa jamaca tiradii uu ku guntami jiray oo tirada jimcahu jim- jamacu uu ku guntama muxuu ahaa saddex bay ahaayeen markaa jimcihiina saddexdaas ku guntami doonaa saddex qof hadday yihiin ama afar qof yihiin midna waa u khudbadeyn doona saddexda kale ama labada kalena waa dhegeysanayaan jimciina saasuu ugu guntamayaa waana asaxayaa wax daliilaho kusoo arooray oo tilmaamaya tiradaasina ma jirto axaadiida ku timid dhammaanteed may asixin waa waa daciif wey waxaa kale shuruuddii ka mid ah wa an laa tasbiqahaa waa inaynay ka horreynin walaa tuqaarinahaa waa inaynay muqaaranaynin tuqaarina yani is- isku mar dhicin weeyaan hal- hal waqti aan la wada tukanin wa an laa tasbiqahaa waa inaynay ka horreynin jimcahan la tukanayo jimco kale oo la tukaday waa inuuna jirin oo magaaladii lagu tukaday walaa tuqaarinahaa mid garab gashayna waa inuuna jirin walaa tuqaarinahaa waa inuuna garab gelin jumucatun jumca waa inuuna garab gelin fii tilka albaladi magaaladaasi lagu tukanayo jimcaha jimcaha la tukanay jimco ka horreeye la tukadayna waa inuuna jirin jimcaha la tukaday jimco garab galo mar la mar la wada tukadayna waa inuuna jirin micnaheedu ahay micnaheedu waxa weeyaan magaalada waxaa lagu tukanayaa hal meel oo keliya ayaa lagu tukanaya magaalada waxa la rabaa in meel iskugu iskugu timaado markuu masaajidku qaadaya weeyaan markay magaaladu yar tahay tuuladii oo kale maalan magaalooyinka aadka waaweynaa maaha markii tuuladii kale ay tahay waxaa la rabaa inay dadka isugu yimaadaan hal masjid oo jaamica masaajidda yar waa la samaysan karaa oo salaadaha kale waa lagu tukan karaa laakiin markay maanta jimcaha noqoto waxaa la doonaya in meel keliya lagu oogo masjid keliya lagu oogay oo laisugu imanay waa markuu masaajidkaasi uu qaadaya dadkii ay suuragaltay dadkiinu soo wada gaadhaan haddii masaajidkuuna ge- qaadaynin oo ayna suuragal lahay dadkiina soo wada gaadhaan oo magaaladu ay ballaadhan tahay masaajid labaad loo baahdo masaajid labaad baa lagu dari mid saddexaad laakiin lagu dari maayo laba masjid haddii ku filan yihiin labadaa masjid baa jimcihii lagu ogay haddii labadii masjid ku filnaan waayaan oo masaajid saddexaad loo baahdo ka saddexaad waa lagu dari doonaa saddexdaas hadday ku filnaado mid afraad lagu dari maayo kolba baahida ayaa ayaa ayaa lala soconaya waay marka haddii eh, mid keliya aynu nidhaahno waa lagu tukanaya magaaladii baa kooban masaajid keliya jimcihii laiskugu iman karaa lagu watukan karaa masaajid kale lagu tukan maayo jimcihii jimcihii haddaa masa- magaaladii haddaa jimco labaad laga oogo jimco labaad haddaa magaaladii laga oogo labadii jimco hadday kala horeeyaan jimcaha iminka halkan lagu tukanaya haddii jimco ka horreeye la tukado jimcaha horreeyey ee la tukaday baa saxa jimcahan dambe qoladan dambe jimcaha iyo tukanaysa jimcuhdaas waa baatil duhur bay tukan doonaan idan waxaa shardiya in meel keliya lagu wada tukadaa shardiya meel keliya kuma wada tukana laba meelood bay ku kala tukadeen dadkiina mee magaaladii masaajid keliya wada qaadaya oo ay isugu iman karayaan haddii ay muqaaranayso muqaaranadu waxa way marba wada dhacday hal mar baa la wada tukaday hal mar haddaa la wada tukado oo hal mar salaadii la wada galo horta horeynta waxaa lagu garanayaa haddii laba jeco magaalada lagu oogo inay kala horeeya inay kala horeeyeen iyo inay kala horreeyeen haddii kala horeeyeen ta horaa saxa ta dambana waa baatil marka qolada hore jimcahoodu waa saxay qolada dambe jimcahoodu waa baatiloo duhur bay tukan doonaan jimcahaas ma asaxay kala horeynta maxaynu ku garanaynaa waxaanu garan waxaan ku garanaynaa ama lagu garanayaa ka hor xidhay ka salaadda ka hor baxay maha ka hor xidhay salaaddii takbiirta ixraamkii qolada hor xidhatay baa horreysa la odhanaya qoladaasa horreysa haddii waxa weeyaan ay mar wada galaan oo ay mar wada dhacaan labada jimco waa baatil ma asaxayaan waxay noqonaysaa markaa in haddii wakti u harhsan yahay inay meel isugu yimaadaan dees in jimcihii dib loo soo celiyo in jimcihii dib loo soo celiyo haddii la kala garan waayo kii horreeyey kii dambeeye la garan waayana waa la mid oo labada jimco waa baatil haddii wakti u harhsan yahay way isku iman doonaan meel masaajid bay iskugu iman doonaan masaajidka jaamica halkaas kuwa tukanaya jimcihii waa la soo celinaya haddii wakti una harhsanayn oo waktiga ayna suuragal ahayn inta la isku imanayo ee la tukanayo khudbada la akhriya ayna suuragal ahayn waxa ay noqonaysaa in duhur la tukado jimcihii ma asaxay duhur baa la tukanaya marka waxaa shardiga in hal meeshii hal jimce dadku isugu iman karaanoo masaajid keliya isku isugu iman karaan masaajidka keliya uu qaadayo in ay markaa masaajidka ay ku wada oogaan oo jimco labaad inaan la oogin baa shardiga waxaana u daliila shardigan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo khulafaa raashidiin ee rasuulka ka dambeeyey meel keliya unbay ku oogi jireen masaajidka rasuulkaa la isugu iman jiray dadka magaalada madiinaha hareeraheeda degan waa iman jireen maga dadka oo dhan masaajidkaas la isugu iman jiray masaajiddo badan laguma oogi jirin waktiga rasuulka iyo khulafadii dhammaantoodba masaajidadu markii waaweyn markii magaalooyinkii waaweynaadeen ay aada u durkeen ayaa markaasi ay yimaadeen jimcihii ugu horreeyey meeshii ugu horreysay markii ugu horreysay ee laba jimce meel laga tukado waxay ahayd labadii boqol iyo sideed markii hijiriyada ahayd ayay bilaabantay in jimcihii la kordhiyo markaana waxaa bilaabantay welibana waxaa bilaabay nimankii madaxda ahaa ee waktigaa joogay waxayna u bilaabeen way cabsadeen oo dee maarata dadkii masaajidkii weynaa markay isku yimaadaan nafahoodiibay u baqdeen dabeetana waxay sameeyeen meelihii ay deganaayeen inay jimco labaad ka ogaan kii jaamic ahaa weynaa laisugu iman jire maaha mid meeshooda ay degan yihiin iyadoo xataa aan masaajid baan ahayn halkaasi ayay iyagu jimcaha ku tukanayeen maadaama oo ay nafahoodii u baqdeen waa sanadii laba boqol ha taarikhdu markay ahayd laba boqol iyo sideed hijiriyada markay ahayd weeyaan siduu sheegay khatiib albaqdaadi fi taariikhi baqdaad marka waa saas cumar bin khataab radi allahu canhu saxaabadii waktigaa joogtay wuxuu u qoray ee magaalooyinka joogay masaajid maski masjid weynoo jaamica ayna sameeyaan oo dadku isugu yimaadaan meelaha dadku ay degan yihiinna masaajidda yar laga sameeyo markii jimcaha ay gaadhana masaajidka jaamicu la iskugu wada yimaado dadkao dhan masjidaadka jaamica iskugu yimaadaan marka halka waxaa inooga soo baxay in jimcaha hal meel lagu tukanayo inta ay suurtagal tahay haddii suurogeli weydo mid labaad baa lagu dari haddii kii labaadna loo baahdo in laga kordhiyo saddex baa laga dhigi doona waa halmajar uga qiyaas qaado laakiin iyada oo meel keliya lagu tukan karayo lagu tukan maayo laba meelood lagu kala tukan maayo haddaa laba meelood lagu kala tukado ta hore waa sax ta dambe waa baatil haddii mar wada dhacaana labadaba baatil bay noqonayaan waa la soo celinaya jimcahaasi ama duhur baa la tukan doona weyaan waxa waqtiyada qaar ka mid a dhacda masaajidda qaar ka mid isku dhow dhow oo xataa aan buuxsamaynin ma buuxsamayaan mid walba bartanku ku joogsanaya labadii masjid isku dhow yihiin dadku isku tegi karaya haddana waxa weeyaan laba masjid ku kala tukanaya dadka sax ma taas mar haddii masaajidka naguna buuxsamaynin kaa kalena una buuxsamaynin labadii masjidna ay isku dhow yihiin wax baahiyo keensanaysaan ayna jirin in la kala qaada in la kala qaado ma waa in la yidhaha labada masjid ka weyn iskugu kengeeye inta xaafaddeena degan masaajidka ruuxan laskugu tuka kana ha la xidho oo waa laskugu tegi karaa iyadoo masaajidka laskugu tegi karayo oo dadkaas halkaa jamc ay ku wada ogi karaan oo hal mar meel isku imanayaan in la kala qaadaa ma banaanayo in lakala qaado maaha masaajidda xaafadaha ayaa qaarkood baa isku dhow dhow waana lagu wada tukan karaa waa laisugu iman karaya haddana dadku nin walba kiiga siyaara guriga ayuu ku tukanaya masaajidda xataa aada u yaryar ayaa xataa lagu tukadaa oo kii weynaana uu ku dhow yahay waxayna ahayd kaa yar la xidho maalintaa jimcaha oo dadku meeshaas ugu tagaan sababta sacaynka loo sameeyey waxa weeyaan dadka muslimiintiihi inay meel iskugu yimaadaan maalinta jimcaha iyo maalinta ciidda waxaa ku jira atacaawun cala albiri waataqwa shicaairtii islaamkana la oogayaa ummaddii muslimiinta ahayd waxa ay muujinayaan inay yihiin ummad keliya waa idhaaru lwaxdati waljamacati alislaamiya waxaa la muujinayaa ummaddu inay muslimiinta mid yihiin waxa ay keensanaysaa dadka muslimiintiihi inay halkaa inta iskugu yimaadaan iskaga war iskaga ka kala war qaataan waxay keensanaysaa itilaaf dhexdoodana isku soo dulmaan isku soo dhowaadaan waxay keensanaysaa mawaddo waxay keensanaysaa jamacii inuu farabato jamacan faraha badan ajrigiisa inuu farabato ayaa keensanaysaa inay acdaadi iyo munaafiqiinti dadka muslimiinta ee halkaas ugu yimid ee faraha badan leh in markaasi ka cadhaysiiso waxa ay keensanaysaa ee kale haddii iyadoo wax baahiya keensanaysaa inay jirin haddii masaajida masaajiddo badan oo kala duwan lagu ogo oo dadka isaa u kala baxaan waxay sabab u noqon kartaa ila alfurqati waalikhtilaaf washaqaaq inay dadki iskhilaafaan oo ay kala tagaan iyo shaqaaqi marka dadka muslimiinta waxaa la doonaya inay la ilaaliyo kelinimadooda in la ilaaliyo inay keli yihiin oo dad keliya yihiin wa ana haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun waa ummad keliya ummaddan marka in la kala jejebiyo maha saasay markaa faa'iidaasa ku jirta waxaan ka qaadanaa marka halkaas islaamku dadka muslimiinta ah waxdadooda iyo inay mid ahaadaan waa ilaaliya inay kala tafaraaruqaan oo ay kala tagaan waa xarimo walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica kullu xisbin bima ladayhim farixuun ilaahay qur-aanka aayado fara badan buu kaga warramay dadka inay isku mid noqdaan mid kaliya inay noqdaan oo aanay markaasi kala tafaraaruqin oo aanay kala tegin waa ka digi xataa jimcihii baleg culimmadu shardi bay ka dhigeen in meel keliya la iskugu yimaado in la kala tafarruqa la diiday soonkii hal mar ba la soomaya soomukum yowma yasuumu nnaas dadku hal mar bay wada soomayaan hal marna way wada afurayaan waxaa la ilaalinaya waxdadii salaaddii jamaca masaajidkeena markuu jamac uu soo galo oo aynu tukanayno xaggaa dama jamac labaad in lagu ogo lama ogola xataa culimada qaar ka mid imaamu shaaficin uu ka mid yahay masaajidka imaam raatiba leh imaam iyo muadinkiisii raatib a leh jamaca hore marka lagu oogo jamac labaad in lagu oogaa ma banaana buu yidhi dadki inay kala tafaraaruqaan baa la diiday oo ay kala baxbaxaan marka in dadkii muslimiinta ahaa cibaadadooda baa loo ilaaliya waxaa lagu ilaaliya cibaadadooda inay ahaadaan dad midaysan oo mid ah ayaa la ilaaliya marka mar haddii saa loo ilaaliya in la kala kaxeeyana ma banaan oo dadkii muslimiinta ahaa loo sameeyo ururo iyo axsaab ama siyaasi ha noqdaan ama ha noqdaan qaar diiniya isku mid weeyaan islaamka kuma bannaana xisbi siyaasiya walaa xisbi diiniya dadka muslimiinta waa mid keliyin wa ana haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun wa ana rabbukum fattaquun kaas keliyi weyaan marka xataa waxay sabab noqota dadka inay calaysku qaadaan oo quluubti ay xataa maarata ay kala durugto rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam marka safka la hagaajinaya markuu safka safka hagaajiya walaa takhtalif fatakhtalifa quluubukum waxay culimmadu ikhtilaafu الظaahir yuuriu ikhtilaaf اlbaaطin safka hagaajiya oo ha iskhilaafina khilaafka daahirka dadka daahir ahaan hadday iskhilaafaan waxa uu keensanayaa baaطinka inuu iskhilaafo safki marka la hagajinay rasulku leey safka hagaajiya oo ha iskhilaafina haddaad iskhilaaftin maxaa dhacaya fatakhtalifa quluubukum quluubtiinna baa iskhilaafaysa quluubtu way hooseysaa waa baatin weeyaan markii safkii laisku khilaafay qalbigiinu iskhilaafay qalbigu hadduu iskhilaafana waa la kala tegaya ka waxa khilaafkii daahirka ahaabaa iyuu rasuulka ilaalinaya inaan daahiran la iskhilaafin oo aan la kala tegin oo dadku mid ay ahaadaan marka waa saas wey dadka mar haddii loo ilaaliyay dadka midnimadoodii cibaadadoodii lagu ilaaliyey in la kala kaxeeyaana ma banaan oo kooxa loo kala sameeyo markaa qolaba meel lagu oodo oo meel ay gasho wa an yataqadamaha khudbataani laba khudbadoodna waa inay ka horeeyaan salaadii jimcaha laba khudboodna waa inay ka horeeyaan iyaduna waa shar rasuulkuna waa daa'imay calayhi salaatu wasalaam arkaanu lkhudbatayn arkaanu lkhudbatayn khamsatu shan weeyaan labada khudbadood ee iminka shardiga noqday haddaan la khudbadayn waayo salaada jimca ma asaxayso duhur baa la tukan doonaa weeyaan arkaanu lkhudbatayni khamsatun shan weeyaan labada khudbadood arkaanta ay leedahay xamdullaahi fiihima labadaas in ilaahay dhexdooda lagu mahadiyo khudbadda koowaad marka la bilaabayo in lagu bilaabo xamdiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu khudbadaynayo ilaahay buu mahadin jiray waana ammaani jiray waxaa odhan jiray man yahdihi allahu falaa mudila lahu waman yudlil falaa haadiya lahu yani in alxamdu lilah yuu akhri jiray وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة حمد الله فيهما لبضا خطبة الحدودة وإن الله لهم هدي والصلاة على النبي فيهما نبينا إن قصة لي عليه الصلاة والسلام لبضا خطبات عبد قالت محل هذين مد باكو فلان لبضا خطبات بشرط ما هي إن مدون حمد قال لي ما داكو فلان أما صلي إن مد لي ما داكو فلان واي لفظي الحمد والصلاة و... ومتعين يعني وواجب وين وأمانتي كري إن إلهي أمان أما الشكر كواسح ميسو حمد بكواسح الحمد لله رب العالمين أما إن الحمد لله يكوي لم يتكهر ينبي صلى الله عليه الصلاة والسلام والوصية بالتقوى فيهما يلا بدو خطبة دحوة إن alla kacabsigii dadka loo dardaarmo wاlwasiyatu bاtaqwa alla kacabsi oo dardaarmo fiihimaa labada khudbadood dhexdooda laanna maqsuudka khudbadu waa wacdi iyo isxusuusin weeyaan haddii ay wacdigii ka baxdo oo siyaasada u baxdo oo laga sheekeeyo jaraaidku wuxuu qoray iyo saxaafaddu waxay ka sharantay iyo siyaasadda waddanka ka socota hadduu khudbaddii imaamka inooga ka sheekeynayo qur-aan baynu iska khasana la dhegeysan maayo waad ka digrii doontaa inta uu dhammaysanay lanna maqsuudka khudbaddu ma aha waxyaabahaas maqsuudka khudbaddu waxa dadka in la faro ilaahay la xusuusiyo xumaantii laga loo diido waan alamru bilmacruuf wannahyi can lmunkar wacdigii kuwaas la doonaya maqsuudka hadday ka baxdo khudbad noqon mayso wa qiraa'atu aayatin aayad aqrinteed oo min alqur'aani qur-aanka ka mida fii ixdaahumaa labada midkood la aqriyo waa in qur-aan laga dhex hela dadka marka la wacdiyayo maxaa lagu wacdiya de qur-aan iyo sunaha rasuulka lagu wacdiya qur-aan iyo sunaha rasuulka ayaa lagu wacdiya marka horta waa in qur-aankii lagu wacdiyay waa in la hela ugu yaraan waa in aayad qur-aan la hela labada khudub mid ka mid a waducaau lilmuminiina muminiinta in loo duceeyo iyo walmuminaati dadkii muminaat dumarkii loo duceeyo fi laakhira ta ugu dambaysa in muminiintii loo duceeyo ducadu iyadu rukni maaha ducadu rukni maaha rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam lagama soo warin inuu daa'imay ducadaasi waxa la soo wariyey marka istisqaaga roob doonta marka abaaruhu ay jiraan inuu inuu ducayn jiray mar kale lama soo warin walihaada in la daa'imaa ma fiicna oo mar walba la duceeyo iyada wa qiraa'atu aayatin aayad aqrinteeda min alqur'aani qur-aan ka mida fii ixdaahumaa labada midkood ayaa shuruudda iyadana ka mid a waducaau lilmuminiin muminiinta loo duceeyo walmuminaati dumarkii muminaadka ah fi lakhirati khudbadda ugu dambaysa dhexdeeda markaasi loogu duceeyo shuruud اkhudbatayn shuruud اlkhudbatayni casharatu labada khudboo shuruuddoodu waa toban inta hore waa waa arkaantii weeyaan intaa hore maxay waa arkaantii weeyaan shardiga ugu horeeya waxa way alطahaaraةu can اlxadaثayn labada xadaث waa inuu khaiibku markaasi uu daahir ka yahay alأصغari xadadkii yaraa iyo wlakbari xadadkii weynaa labadaba waynu weyse qabaa meedhasho waajib haddii jirtana waa inuu meedhashadii ula yimaada wاطahaaraةu can الnajaasati nijaasadii oo iyadana laga dahaaro qaato an fi اthawbi maradii iyo wاlbadani jidhkii iyo wlmakaani meeshii ba laga daahiriy wاطahaaraةu can najaasati nijaasati oo la daahiriyo fi thawbi maradii laga daahiriyo wاlbadani iyo jidhkii iyo wlmakaani meeshii intaaba in iyadana laga daahiriyo qofku waa inuu daahir weyn wa satru اlcawrati cawradii in la asturo waa qofkii inoo khudbadaynayay ayaa laga danaya markaasi shuruudahaasi cawradiisna wayna asturantay waalqiyaamu istaag baa iyaduna shardiga cala alqaadiri qofkii kari ka karaya wuxuu dee u istaagay wuxuu ku khudbadeenay istaag hadduu khaiibka xanuunsanayo uu istaagi kari waayo fadhi hadduu ku khudbadayo dhib male waa marka uu istaagi kari waayo waay waljuluusu baynahumaa labada khudbadood dhexdooda in la fadhiisto intee la fadhiyaya fowqa umaaniinati salaati salaada inta lagu xasilayo in ka badan xasilitaanka ims inteeba ugu yar kusoo xasilaa markuu qofku uu rukuuco ama sujuudo kale inuu odhan karo subxaana rabbiy alcaiim ama subxaana rabbiy alcala ama subxaana allah intaa in ka badan buu fadhiyi doona intaa uu ka sarreynaya fowqa umaaniinati salaa salaada inta lagu xasilo in ka sarreysa yani wal ka yar badan wax yar buu fadhiya waxoogaa culimada qaarkood waxa wuxuu shabahay tanafuska qofku markuu yar nasanayo neefsanayo kale ayuu shabahay aduu calaa xaal in yaroo waxoogaayo aan badnayn ayuu yar fadhiisan doona wuxuu ku kala soocayaa labada khudbadoodba fadhigaa loo kala soocaya haddaba wuxuu nigu uri walqiyaamu cala alqaadiri kii karayey waa inuu istaag ku khudbadeeyo soo maha fadhi buu ku khudbadeeyey kii taagnaa labadii khudbadood muxuu ku kala soocayaa fadhi soo maha kii haddaba fadhi ku khudbadeeyey labadii khudbadood muxuu ku kala soocaya ya wuu jibsanay ah muxuu ku- muxuu ku kala soocaya wuu aamus ma istaagi kara wada isaga fadhi ku khudbadeeyey wuu aamusaya jiibsan maayo isagu ee uu marka khudbaddii kao dhame u yar aamusi aamusitaanku ku kala soocay walmuwaalaatu baynahumaa labada khudbadood in la xidhiidhiyo walmuwaalaatu baynahumaa labadaas iyo wa bayna salaad salaadina in la xidhiidhiyo labada khudbadood waa in la xidhiidhiya khudbadda koowaad iyo khudbadda labaad waa in xidhiirsanaadaan maxaa la diidan yahay in fasli loo dhexaysiiyo haddayna wax baahi keensanin haddii baahi keensato ugu dhexaysin kara sida rasuulku uu sameeyey alayhi sala sl nin baa uu soo galay wuxuu rasuulka ilaahay di- diintay bar buu ku yidhi uu soo daadig soo khudbadeynaya deetana uu u sheegay wuxuu u baahnaa buu sheegay laa khudbadiisu hadda sii watay marka labada khudbad la kala jari maayo waa la xidhiidhinaya fadhigaa yar baa udhexeeyo walmuwaalaatu baynahumaa labadaas labada khudbadood dhexdooda in la xidhiidhiyo wa bayna salaati iyo salaada markay labadii khudbadood dhammaadaan ee uu dhammeeyo oo mimbarkii kasoo dego salaaddii waa inuu hore ka galo inuu hawl kala qabta maaha allahuma ilaa iyadoo baahi keensata mooyaane maala weysadiisi oo jabtay oo dabeetana uu soo weysanaya mooyaane waa inay khudbadda labada khudbadood iyo salaaddiina waa inay xidhiirsanaadaan waa inay waxbaa loo dhexaysan yihiin wa an takuuna waa inay noqoto khudbaddii bilcarabiyati carabi waan lagu khudbadeeya oo aan luqad kale aan lagu khudbadaynin Een, carabi in lagu khudbadaynayo horta laba qowl ba ku jira madhabka alimaam ashaafici raximah llah laba qowl buu ku leeyahy qole waxay idhahdeen shardi waxa ah in lagu khudbadeeyo carabi in lagu khudbadeeyo qolada kale waxay idhahdeen in lagu khudbadeeyo af carabi shardi maaha e waa mustaxab waa sunna un weeyaan liana liana almaqsuud alwacd maqsuudka khudbadda laga leeyahay waa wacdi weeyaan iyo dadka in la waaniyo waxna loo sheego waanada waxay kusoo xasilaysaa bikuli luqaat luqooyinka oo dhan way kusoo xasili kartaa siiba dadku markay luqadii ayna fahmaynin ayaa ay markaa waxa weeyaan wa- wada- wuu kusoo xasilaya luqadii loogu sheega ee ay fahmayeen maqsuudkii khudbadda laga lahaa wacdigii ah waa ku helaya horta madhabka labadaasaa ku dhex jira qolada jiri waa shardi waxay iyu yidhaahdeen arkaanta khudbadda in lagu akriyo carabi baa shardiya arkaanta khudbadda soo marra soo ma maxay ahaayeen in ilaahay la mahadiyo subxana wa tacala waa xamdigii nebiga lagu saliyo sala allahu calayhi waali wasalam qiraatu aayatin qur-aankii oo maarata aayad qur-aan la aqriyo adducaau lilmuminiin muminiinta loo duceeyo haddii arkaantaasi uu ku akriyo carabi hadduu ku akriyo waa asaxaysaa bilah inta kale hadduu tarjumo tarjumo uu dadku u tarjumo waa sax bilah waa qola xataa shardiga odhanaysa weeyaan qola shardiga odhanaysa qolada kale ayagu de waa mustaxab bay yidhahdeen oo maaha waajib maaha marka waa caynkaas yani wax shardinimada tilmaamaya ma jiro sida fiican waa in carabi lagu khudbadeeyo dadku haddii fahmayaanna carabigaasaa u wanaagsan in lagu khudbadeeyo laakiin dadka haddayna fahmaynin maqsuudka khudbadda laga leeyay maaha inay dhegaystaan oo kala baxaan uun in waxa loo sheegaya ay fahmaan baa muhiima waxbaa la farayaa waxbaa loo diidayaa waxbaa la barayaa diintoodiiba wax looga sheegayaa waxyaabay u baahan yihiin ba dadkii loo sheegayaa haddii carabi loogu sheego ina fahmin oo ay kala tagaan maalinta waxba mufaa'iidin laakiin marka looga warramo afkii luqadiisa loogu sheego de waa waa fahmaya dadkiina waxa wanaagsan luqadii carabeed inay bartaan waayo luqada af carabigu de qur-aankii weeyaano qur-aanka markuu aqriyayo inuu qur-aankii fahmo ayaa la doonayay markaasuu qur-aanka fahmo horta wuuna carabiga barto ka wacankaas wey halkan beri dhaweed masaajidkan aan ka khudbadaynaya oday baa yaa nagu qabsaday af soomaaliya baan ku akhriyay masaajidkana joogno marka buuq waaba ka dhacaya ya laba khudbadood af carabi baa shardi buu yihi waxaan la akhriyay waxba kama jiraan marka waxaanu waxaan u fahamsanayn culimmadu inayna isku waafaqsanayn horta marka ugu horeyso waa talabaade madhabkii imaam shaafici raximahullah ee uu sheegayay iyadoo lafteedii laba qol bay ku leeyihin qolo tidhi waa shardi iyo qolo tidhi ma shardi maaha waa sunne luqooyinka laba maqsuudku kusoo xasilaya qolo tidhi shardigina waxay idhahdeen arkaantun baa shardiya in lagu akriyo inta kale shardi maaha waay wa an yasmacahaa arbacuuna afartan qof wayna dhegaystaan afartan ay ku guntamayso jimcadu afartan ay ku guntamayso jimcadu sheegayna haddaba haye afartan qof oo jimcuhu ku guntamay waa kuwa nooceeya waa inay ahaadaan axraar waa inay ahaadaan dukuuran rag waa inay ahaadaan qaar qaar gaadho wayna ahaadaan mustawiniin wayna ahaadaan afartankaasu ya wayna dhegaystaan khudbadda hadda afarta qof dhegeysan waayaan ma asaxaysa wey lakin maxaynu raajix ka dhignay a jamci inta ku guntamaya wey wa an takuuna kulluhaa dhammaanteed waa ina dhacdo fii waqti duhri waqtiga duhurka ina dhex dhacdo oo khudbadda la akhriyaya waqtigii duhur ka hor waa ina dhicine salaa- waqtigii duhurka waa in khudbaddii ay dhex dhacdo markaasi khudbadda ina asaxaysa halkaan ku dayno sala allahu wasalam wabaarak calaa maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin